shir ay soo agaasintay wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlgoboleedka galmudug islamarkaana ahaa mid lagu xoojinayo isku xirka wada shaqaynta hay-adaha iyo arrimaha maareynta musiibooyinka gargaarka ayaa maanta lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug shirka ayaa waxaa kasoo qeyb galay maamulada magaalooyinka hobyo iyo gaalkacyo mas-uuliyiin ka socda hay-adaha gargaarka ka shaqeeya iyo marti sharaf kale agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlgoboleedka galmudug maxamed cabdulaahi cali ayaa ugu horeyn ka hadla shirka waa shir muhiim ah oo aan ugu talagalnay in aan ku xoojinno waxaa la yidhaahdo isku xirnaanta iyo sida loo samayn lahaa dallad hay-adaha ka shaqeeya barnaamijyada la xiriira maaragtay disaster risk reductionka ama resiliencyga oo loola jeedo sustainable goalska hay-adaha ka shaqeya waxa la yidhahda wixii hal sano ka badan mashaariicda ka shaqeeya dowladda qeybaheeda kala duwan oo regionaalka gobolka iyo degmooyinka ay ka mid yihiin iyo communitiga oo ay matalhayaan guddiga dhiararka iyo qaybaha kale dadka matalayay barakacyaasha ayaan ugu talagalnay inaan isku xir loogu sameeyo ajendo kale shirkaa male waa keliya in isku xir loo sameeyo oo networking loo sameeyo ama dallad loo sameeyo didaaladaa socda waxaa laga yaabaa hal meel in dhowr hay-adood ay hal shaqa ka wado ay hal shaqa ka wada qabtaan ayagoo kulli ka wada shaqaynaya in dadku ay gaaraan waxa la yidhaahdo adkaysi inay gaaraan resilient dadku inay gaaraan dhanka kale gudoomiyaha gobolka mudug cabdinaasir cabdulaahi cabdulla oo shirka si rasmi u daafura ayaa sheegay waxyaabaha loo baahan yahay si loo helo wada shaqayn buuxda boqolkiiba boqol sida ay wax u socdaan hadda dhaliili mahayo melihi dhaliilaa jira tiro badan laakiin waxay noo noqonaysaa arrintaani xoojin waxay noo noqonaysaa arintaani runtii iskaashi waxay noo noqonaysaa arintaani iska warqab matal maantay waxaa taagan abaaro abaaruhu markay taagan yihiin maxaa loogu talagalay su-aashaas waa taagan tahay maxaa abaarta loogu talagalay maxaa hayduhu ay hayaan oo abaaraha ay ugu talagaleen su-aashaas markii guddigaas ay si wada jira ay u wada shaqaynahayaanoo iskaga warqabaan ayaa la samayn karaa hay-adulbaa maxay haysaa kow abaarihii waxaana loogu talagalay xaggee liidata oo abaartaan maantay aan wax ka qabannaa oo biyodhaamis ama maxaan ku idhaahdaa adeegii caafimaadka ama adeegii maxaan ku idhaahdaa cuntahadii iyo quudintii xaggee liidata waxaasoo dhan waxay soo baxayaan markii guddigan la diyaariyo iskaashigan la helo wada shaqayntan iyo wadajirkaan la shirkan ayaa kusoo aadaya xilli inta badan dalka ay ka jirto abaar baxsan taas oo saameyn ku yeelata dadka iyo duunyada waxaana maalmihii ugu dambeeyey wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka duulgoboleedka galmudug magaalooyin galmudug ku qabanayay shirar looga doodayay sidii wax looga qaban lahaa abaarta baahsan ee ka jirta dalka gargaarna loo gaarsiin lahaa dadka ku nool dhulka miyiga ee deegaanada duulgoboleedka galmudug